dhallinyarada soomaaliyeed intooda badan waxay u taagan yihiin sidii ay uga shaqayn lahaayeen horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka meel walba oo ay joogaan iyaga oo soo bandhiga xirfadaha kala duwan ee uu alla kumanaystay dhalinta ku nool deegaan xebeedyada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah kuwa u taagan in ay sare u qaadaan dhaqaalaha dalka iyaga oo la soo baxaya khayraadka uu alla ku manaystay baddeenna balse waxaa niyad jebiya mararka qaarqayd suugeyn la-aan soo wajahda taas oo kalifta in ay gebi ahaanba ka tanaasulaan hankooda iyada oo laga duulayo in dhallinyarada ay sare u qaadaan wax soo saarka khayraadka kala duwan ee baddeenna ayaa waxa uu maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe uu bilaabay in dhallinyarada ka shaqaysata jillaabashada kalluunka uu ka taageero sidii ay suuqgeyn wanaagsan ugu heli lahaayeen wax soo saarkooda sidaa uu radio isnaay u sheegay cabdulaahi raagi colow oo ah xogayaha guud ee maamulka degmada warshiiq waxaa jirta iskaashatin badanaa jirto maaragtay aan abaawilay oo aan kaga gol lahaynay inay maaragtay mashaariic iyo maaragtay meesha ku helaan in ay naftirkooda intay iskaashadaan wax qabsadaan fikiro iyo aragtiyo kala duwan ay la yimaadaan si meesha loogu hormariyo kalumeysiga loogu hormariyo maadaama waxaas xirfadooda ay tahay inay wax badan la yimaadaan jirta waxaa kaloo jirta ayaga naftirkooda inaa ka caawihaynay culeysyada qabsan kara ama agab ha ahaado oo qalab marka ay u baahanyihin ahaato ama ha ahaato maaragtay kabaniyaal marka ayaga wax ka qaata inay helaan ha ahaato ganacsato kala duwan waxaasoo kale aada maaragtay gacan ugu geystay inay horumarkooda maaragta kaga shaqe uga shaqeeyo waxaa la yidhaahdo kaluumeysiga iyo marka kaluunkaas markaas markay la yimaadaan xamar u gudbo karataa door weyna kaga qaadanayay oo si ganacsada muqdisho ay kaga iibgeystaan maamulka degmada warshiiq ayaa maalmahanba waxa uu xusulduub ugu jiraa sidii dadka deegaankaasi ay u wada gaari lahayd uguna faa'iidaysan lahaayeen nidaamka dawliga ah ee la doonayo in lagu horumariyo dadka iyo deegaanka